madaxweyne barack obama ayaa booqanaya gobolka new jersey oo xudun u ah goobaha ay duufaanta sande ay khasaaraha u geysatay waxaana obama uu ballan qaaday kaalmo dhammaan dadkii ay wax ka soo gaareen duufaantii sande ee ku dhufatay xeebaha bari ee maraykanka maxamed colaal xasan ayaa warbixin waxa uu nooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha iyo howlaha gurmadka ee duufaanta sande dadka maraykanka waxay ka gudbeen cabsidii iyo walahowgii ka haysatay duufaantii sandi ee maalmihii lasoo dhaafay ku dhufatay magaalooyinka gobollada bari ee dalka maraykanka gaar ahaan dhulka xeebaha ku tiidsan inkastoo ay duufaantu gudubtay oo ay dishay inta la shaaciyey ilaa iyo hadda ugu yaraan afartan iyo saddex qof ayaa haddana saamayntii ay reebtay weli waxay ka muuqataa magaalooyinkii ay ku dhufatay waxaa ugu daran new york iyo gobolka new jersey oo ah meeshii ay duufaantu dhinaca berriga ku soo degtay maalintii isniinta ahayd ee lasoo dhaafay marka laga soo tago burburkii hantiyeed iyo guryihii ku quusay daadadka ay duufaantu ku soo rogtay degaanka xeebaha saamaynta ugu weyn ee haatan weli taagan ayaa ah malaayiin qof oo aan weli koronto haysan magaalada new york oo ah magaalada ugu weyn dalkan maraykanka ahna xarunta ganacsiga ee dalkan ayaa inta badan ay korontadu ka maqan tahay waxaa kaloo weli aan si rasmiya u bilaaban gaadiidkii dadweynaha oo ay isticmaalaan maalin walba dad lagu qiyaaso siddeed milyan iyo bar gaar ahaan qadka tareennada dhulka hoostiisa mara waxaase warka ugu wanaagsan ee ay dadka reer new york hadal hayaan ah maanta in dabayshii ay tagtay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii magaaladuna uu si tartiib tartiiba u soo noqonayo waxaa kaloo furmay oo duufaanta ka badbaaday suuqa caalamiga ah ee kala iibsiga saamiyada ee new york madaxweyne barack obama ayaa kaalmo u ballan qaaday dhibaanayaashii ay wax ka soo gaartay duufaantii sande ka hor inta uusan maanta booqasho ku tegin gobolka new jersey wuxuuna guddoomiyaha gobolkaasi kala hadli doonaa dibudhiska dhulka xeebaha ee burburay waxaan samaynaynaa buu yidhi wax walba oo kalaankeenna ah si aan idinkugu helno wixii aad u baahan tihiin oo aan u xaqiijinno in la ogaado baahi kasta oo aan hadda laga warqabin si aan jawaab deg dega uga bixinno waxaan u sheegay buu yidhi guddoomiyaasha gobollada iyo duqowda magaalooyinka haddii ay jawaab ka waayaan cid ka mida dowladda federaalka ama dhexe oo ay dhibaatada kala hadlaan inay aniga si toosa ila soo xiriiraan aqalka cad gobol kale oo isna dhibaatada duufaantu ay si weyn u taabatay ayaa ah connecticut halkaasoo daadad xooggan ay ku soo rogmadeen geedo soo dhacayna ay xarkihii korontada ka jareen dad ku dhow lix boqol oo kun magaalooyinka ay ka mid tahay washington waxaa saakay dib u furmay iskuullada qadadkii tareennada basaskuna waxay bilaabeen adeegooda inkastoo deegaano aan badnayn oo ku yaala gobollada virginia ee duleedka washington iyo maryland ay weli korontadu ka maqan tahay guddoomiyaasha gobollada iyo madaxda dowladda federaalka ayaa u muuqda kuwo jawaabo ka bixinaya masiibada ay reebtay duufaanta sande iyagoo ka shidaal qaadanaya casharadii laga dhaxlay tallaabooyinkii la qaaday duufaantii weyneyd ee katrina ee maraykanka ku dhufatay sannadkii labada kun iyo shantii hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ah ee ka shaqeeya gargaarka ee ku sugan dhulka ay duufaantu ku dhufatay ayaa dhibaato weyn ay ka haysataa wax ka qabashada khasaaraha baaxadda leh ee horyaalla musiibadii ugu xumayd ee sidan oo kale ee ka dhaca dalka maraykanka taariikh ahaan ayaa ahayd duufaantii katrina taasoo ay ku dhinteen in ka badan kun iyo siddeed boqol oo qof guryahooda ka saartay in ka badan hal milyan oo qof oo kale godoomisay saddex milyan oo qof oo koronto la'aan ah gaar ahaan inta badan new orleans iyo louisiana jaamacadda tulane university ee ku taalla new orleans ayuu mark roy gacan ka geystaa socoshada barnaamij waxbarasho oo shahaadada masterka lagu bixiyo oo dhinaca maaraynta musiibooyinka ah roy sidoo kale waa qabiir la soo shaqeeyey hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo fima wuxuu leeyahay dhibaatadii ay reebtay duufaantii sandi ayaa laga yaabaa inay ka xun tahay tii ay ka tagtay duufaantii katrina ee ka horreysay maxaa yeelay buu yidhi dad ka ballaaran ayaa ku nool dhulka ay ku dhufatay sandi waxaan ka hadlaynaa buu yidhi in dad lixdan milyuun gaaraya laga yaabo inay duufaantu ay waxyeelaysay marka haddii la fiiriyo saamaynta dhuleed iyo baaxadda dadka ku nool sandi waxay samaynaysaa saamayn weyn oo qaran waana arrin wax kaqabashadeeda looga fadhiyo cid walba oo ay qusayso qaladaadkii mas-uuliyiinta maraykanka oo wejigabaxa ka soo gaaray ayaa ahaa sidii ay uga jawaabeen duufaantii katrina ee labada kun iyo shantii kolkaas oo shirkado gaara iyo hay-ado madax bannaan ay dowladda kaga horreeyeen u gargaarista dadkii wax ku noqday waana taa sababta kicisay qayladhaanta digniinta iyo hadallada isdabajoogga ah ee madaxda maraykanka ka imanaysay intii ay socotay iyo ka hor inta aysan berriga u soo daadegin duufaantii sandi warbixintaasna waxaa duufaanta sandi nooga diyaariyey maxamed colaad xasan oo jooga washington